xarunta naafada gobolka mudug gaar ahaan degmada gaalkacyo oo ah xarun u gaar ah dadka baahayaha gaarka ah sidoo kalena waa xarun wax lagu baro ardayda baahayaha gaarka ah qaba ee ku nool magaalada gaalkacyo xaruntan oo haatan uu ku jiro dayac baahasan islamarkaana ay wax ku bartaan dad isugu jira dhagoolo curyaamo iyo weliba kuwa arag naafa ka ah ayaa codsaday in si dhow dowladda ugu garab istaagto sidoo kalena laga saaciido dhanka waxbarashada iyo adeegyada asaasiga ah kasoo qaadayaa waxyaabihii aa ka hadasheen anigoo ku faraxsan runtii idinlana wadaagaya dareenka qalbiga waxbarashaqooyinka waxbarashada waxyaabahan kaararka suulsaarka la yidhaahdo caafimaadka xarun weyn oo cusub in la helo oo dhagoolayaashu leeyihiin haddii aan la heli karin mid u gooniya oo kuwa kale ka duwan in la helo iyo in mas-uuliyiintu ay lala kulmo madaxweynaha iyo wasiirka waxbarashada iyo kulamo loo sameeyo intaasaa ugu muhiimsanayd haabihii waxyaabana waa qabsan karnaa waxyaabana waa xoogaa waa waxaan u baahannaha inaan dad kale la kaashanno dhinaca shaqola'aanta waan samayn karnaa insha allah guddiga fulintana waa iskula noqonaynaa inaan laba qofoo qof dumara iyo qof raga aan dowladda hoose ka shaqaalayno dhinaca shaqola'aanta waxbarashada lafteeda waxaan keeni doonaa haddii aad la idmo wasiirkii waxbarashada ya isagana wixii nagu biiriyo waa arkaynaa insha allah waa fiicnaan lahayd in dhagoolayaashuna xarun yeeshaan indhoolayaashu yeeshaan naafadu yeerto in xarumo kala duwan aad yeelataan aad bay u fiicnaan lahayd waa u howlgalaynaa insha allah madaxweynahaan kala hadli doonaa ayaan kala hadli doonaa sababtoo dadka ugu mudan baa tihiin hadday cido dhul dowladeed haysanayso dadka ugu mudan baa tihiin haddiiba dhul dowladeed cido haysanayso ya marka taasna waan ka shaqaynay oo qolyaha hay-adaha waa u qornay waxaan ka xumahay mashruuc sanadkii lasoo dhaafay ay ahayd inuu hirgalo oo u n d b ay ballan qaaday oo dokumentigiisa aan u qornay wax looga qabanaya halka inaan weli wax looga qaban ma garanaya caqabadda uguma ay soo celin laakiin aad baan uga shaqaynay mana aysan suuro gelin haddii waxyaabahan hay-adaha la waayo innagaa u baahan aan u weydiin doono in meeshaan sidii loo dayactiri lahaa oo meesha u noqon lahayd meel idinku leedahay iyo inaad sharciga heshaan sabrloogada laydin siiya inaa idinku leedahay